dalka itoobiya waxaa ka dhacay dil loo geystay dibadbaxyaal kasoo horjeeda afduub loo geystay gabar yar gabadhan ayaa la sheegay in muddo afar maalin ah ayuu afduubneed kooxo burcad ah ugu dambeynna meedkeeda ay kusoo tuureen agagaarka guri ay leeyihiin qoyska gabadha dadka shacabka ah ee banaanbaxayay waxaa rasaas ooda kaga qaaday ciidamada itoobiya waxaana ku dhintay saddex qof oo rayid ah rasaasta ay fureen ciidamada itoobiya falkan ka dhacay magaalada goondhar ee gobolka axmaarada ee dhaca waqooyiga dalka itoobiya ayaa waxaa ka carooday falka ay geysteen ciidamada itoobiya bulshada ku dhaqan gobolka dalka itoobiya ayaa waxaa ku badan afduubka loo geysto bulshada mana jirto dowlad la xisaabtanta burcadda afduubka geysato ee ka jirta dalkaasi